نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة سنرمي خلفنا عصرا كئيب بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaana wanaagsan dhegaystayaal meel walba joogtaan kusoo dhowaada barnaamijkeenna andalus bodkasti oo hadaanoo kale aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee al andalus n barnaamijkeenna maanta waxaa mar kale marti inoogu ah sheekheenna sheekh cabdiraxmaan maxamed firin oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed xalqadan waxaan ku soo qaadan doonnaa insha allahu tacaala ahamiyadda n cilmiga xalaqaadka iyo waxyaabaha ay kaga duwan yihiin jaamacadaha ee nidaamiga ee hadda jira n marka hore sheekhana soo dhowow wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa dhowaha idaacadda andalus waana idiin mahad celinayaa n sheekhana hordhac kooban naga sii soomaaliya iyo cilmiga xalaqaadka halkii aad kala soo qabsatay adiga iyo nidaamka waxbarasho ee xalaqaadka in alxamda lilaah naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruh wanastahdiih wanacuudu billahi min shuruuri anfusina wasiyi'aati acmaalina man yahdihi illaahu falaa mudila lah waman yudlil falaa haadiya lah waashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد جزاكم الله خيرا cilmiga xalaqaadka labadan su-aalood saaran xagee kala qabsatay cilmiga xalaqaadka waxaan kala qabsaday anigu anoo ah labaiyo toban jir meelahaas ayaan cilmiga xalaqaadka wax ka qabsaday waa garta sida fiqiga shaaficiyada naxwada tafsiirka wada xalaqaad ahaa ayaa halkaasaan kala qabsaday anigu qaxootigii hiiraan gaar ahaan booco ama jiiqleykaba sida loo yaqaano waa garta marka xilligaasaan ayaan bilaabay xalaqaadka anoo nin yara ilaa dee ugu dambaystiina aniguna kii lagu bilaaba ana aan ku bilaabay marka xalaqaadkaygii hawsheeda halkaas ayay ka bilaabatay sidee kuugu suurta gashay marka waxaa iigu suurta gashay anigu dugsi qur-aan baan dhiganaynay macalin ayaa macalin maxamed oo hadda mar dhaweyto karoonihii dhintay ilaahay jannada ka waraabiyo dugsiaan dhiganaynay marka anagoon qur-aan ka dhammaynin ayuu sheekha wuxuu nagu qasbay kitaab tafsiiroo la bilaabay inaan dhegaysano arday dhammaan asaga horkici jiray naxwada ilaa iyo ajruumi ilaa mulxe asagaana horkici jiray arday ahaana kaxayn jiray na qur-aankana dhammaynin fiqiga laakiin markii aan tafsiirka akhrisanay naxwadana ilaa mulxe aan ka gaadhnay yaa meel laga bilaabaan iskaga taxmay arday sheekhu nama kaxaynin fiqiga shaaficiyada marka waxaa igu suurtagashaan dhihi lahaa macalinka khayr allaha siiyo oo nagula dadaalay anagoo yar yara in aan baranno xalaqaadka uuna geyn jirna kaxin jirna ugu xisatoon jiray weliba ku celiy u dhihi jiray markuu sheekhu dhaho khayruhu sheekhu dhihi jiray raxmatullahi caleyh yaa ku celinaya saakan galabta marka laba dugsi ugu weyneyd marka kolba laba dugsi midka arday kamida ku celin jiray marka wuuna soo dhis jiray ku celiy u dhihi jiray marka saasuu ahaa marka sheekhaasaan sabab noogu ahaa
waayahay bal ka waran marka ahamiyadda cilmiga xalaqaadka
cilmiga xalaqaadku waa cilmigii nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam xalahan ama jaamacad ama arki doonno gadaal bay ka yimaadeen laakiin usluubka wax lagu barto waa usluubka xalaqaadka nebi maxamed caleyhi salaam kow masaajidda ayuu nabigu dad wax ku bari jiray dadku nabiga caleyhi salaam xilligiis wax qornaa ma lahayn rag wax qora waa jireen oo khaasa oo gaar ahaan qur-aanka qora waa jireen marka cilmiga xalaqaadka oo loo yaqaano cilmiga iswareejinta oo intii sheekhu meel fadhiiso ardayduna ay geesaha ka fadhiisanhayaan oo wareejinhayaan xalaqaada laynlayn u fadhiisanhayaan waa nabiga dhaqankiisa calayhi salaatu wasalaam saa darteed marka waxaan dhihi karaa waa manbicii ama waa usluubka waa qaabka ama adabtii diinta loo soo baran jiray haddii laya xagga caqabaadka waxaan dhihi karaa adduunkan dambe marka waxaalahan jaamacadaha soo koreen hal arrin buu kaga duwan yahay taasu marka waxay noqonaysaa cilmigan sheekha akhriya ardayga wax calaaqaada lama yeesho macnaha su'aal su'aal weydiin oo sheekha iyo su'aal isweydiin iyo masale kawaxeys iyo ma laha tafaacul ma leh ardayga waa lagu shubaa ha fahmayuusan fahmin ha ku adkas ku adkaanin sheekhan baa akhrinhaya marka ardaygu sidooda maanta u badan adduunka waa su'aalaad sheekhu su'aal buu soo jeedinayaa casharkaa niqaash buu ku dhammaadaa marka ardaygu marka wuxuu ku dhin fikradi soo gudbi sheekhu fadhiya uu fikradii soo gudbiyo waana sida nabiga calayhi salaam markii uu hadda addinkoo kale iyo fikraddu soo gudbin jiray nin kasta waa ka niqaash jiray calaa ra'yi naga uga jawaabi jiray marka intaasoo dhiban buu leeyahay ardaygu in wax iska dhegaysto ha fahmaysan fahmin ha ku adka isku adkaanin fanni kale ha u waxaysto oo aragdiba marka calaaqaad la lahayn tadakhul ka lahayn qaabka waxbarashada oo un gees ka fadhiya ah intaa besan baan dhihi karaa marka arrintaas maxay ku dhacday arrintaa waxay ku dhacday runtii maxaase hortaagan sheikha xalaqaadka fadhiya in su'aalo la weydiiyo waxaa hortaagan oon dhihi karaa ardayga marka horeba aadaabta la bara waxaa ka mid un sheekha su'aal ku celin waa garta marka waxaa lagu leeyahay sheekhaaga mar adu murugta arday aad tahay sheekhaaga ka dambe wuxuu kugu sheega arag fahan ama ha fahmin haddaa su'aal sheekhaaga ku celiso maqaal lisheekhi lima dhihi jireen qaaciide ah ninka sheekhiisa lima see ku dhaha sheekh u dhaha lam yafil abadan bay dhahan weligii wax ma baranaya dhahan ma guulaysanayo waa garta marka sheekha asagaa meelihii caqabaada kulley hore u soo maray asagaa marka ku celinhaya asagaa isweydiinaya su-aasha isweydiinaya asagaa caqabaadkiis sheegaya laakiin ardayga adugu meesha aad ka bogto marnaba adugu sheekha lama yeelan kartid calaaqaad lama yeelan kartid waa garta ardayda kale iyo mooyaane marka dhibka keen waxay ahayd aadaabta oo layidhi ma hadli kartid ardayga marka ugu horreysa oo sheekhaaga su-aal kuma celin kartid oo sheekhaaga waxaa weeye sheeko khaasa lama yeelan kartid ilaa dhowr nin oo xerta u waaweyn asaga uu doortay mooyaane xerta udhexaysa mooyaane taasaa marka waxay ahayd salbiyaad runtii aan dhihi karo ilaa hadda meelay ka jirta waana dhibka keenay sheekh hadduu khalday in la radin waayo marka hadda imaam nawowi raxmatullahi caleyhi wuxuu yidhahda adkaarka hadday dhacdo inuu sheekhaaga masale aad fahmi weyda ama si aad u haysatay inuu garab maray oo nas iyo qur'aan iyo xadiid ah weydii buu leeyay su-aal sheekhaagu laba mid noqon buu le imaam nawowi imaa inaad ugu khaldanto sheekh ku saxo imaa sheekh inuu khaldan yaho dib isku fiiriyo waa garta sheekhana ogaado inay jirto arday muraaqabaynaysa wax baan u ka fiirsado laakiin sheekh hadduu og yahay inaan waxbaba la weydiinayn wuxuu rabuu sheegayaa adigana waxartaad iska qadanaysaa marka waxaan dhihi karaa waxaa keenay aadaabta ama usluubka ama qaabka marka hore ardayga la baro aadaabta sheekh uga dhaqmo oo xoogaa yar buunbuun ay ku jirta waa garta sheekh cabdiraxmaan muxuu yahay tasalsulka cilmiga xalaqaadka horta halkee buu ka bilowdaa cilmigaasi halkeese ku dhammaadaa dhammaad ma leeyahy
jazaak allahu khar horta arrin aad u fiican weeye dhibaatada maantana haysata inay ka mid tahay horta haddii la fahmi lahaa runtii waxbaa la baran lahaa aan dhihi lahaa waa garta cilmigu tasalsul waxaan tasalsul lama jiraba aslan maado kasta oo la bilaabo walow gurigan hadda aan ku jiro lisa ha noqotee meel baa laga bilaabaa waa saas meel lagu ku dhammaadaa cilmigu marka meel buu ka bilowdaa ardaygu wuu yaryahay fahankiis wuu yaryahay marka ardaygu wuxuu leeyahay meel laga bilaabo fiqigu meel laga bilaabo leeyahay ilaa aqoonta wadanka ay gaadhsiisan tahay naxwada meel ay gaadhsiisan tahay wadanka la joogo axaadiid oo kale meel bay joogtay luqada oo kale meel bay joogtay balaaqa marka way jirtaa cilmi fiqi oo kale waxaa laga bilaaba safiine qeybtiisa hore asalaadka qeybta dambe najaha abujaaci ibnu qaasimkii wuleeyahy naxwada oo kale ajruumi bay leedahay kadib waxay leedahay shuraaxdii iyo qawaacidii ajruumiga kadib matnigii gabaygiisii oo cimriyadiga ahaa mulxihii mutamimkii saas ilaa alfihii saasaa loo wadaa ilaa ibnu caqiilkii ilaa khudarigii saasaa loo wadi jiray axaadiisoo kale soomaaliya kuma bandayn oo wixii ka horreeyey toddobaatan iyo toddobadii dagaalkii waddanka loo baxay mooyaane waan arki doonnaa waxaa inagu weynaa oo kitaaba mukhtaar kitaab la yidhaahdo oo caruurtan hijaa'i ka bilaaban jiray kitaab tanqiixul qowl la dhihi jiray rawdaanka la akhrin jiray oo aad u daciif badnaayo mawduucaad u badnaa kitaabkan arbiciinka oo aad loo haysay iyo kitaabka abujamraha asoo bukhaari laga soo gaabiyey sharxiisa nin suufi oo aad waxmaa uu leeyahay kitaabadaas baa u weynaa riyaalka waxaa layahaa soomaaliya oo kale sheekh ibraahim suuley baa hadda ugu horreeyeyba oo bilaabay oo dhowr sano waday toban sano ku dhowaad waday tajriidba ka sii dambeeyey taajkaa ku xigey kadibna kitaabadan kalea loo sii gudbay marka cilmigu tasalul buu leeyahy ardayguna hadduu tasal ka halaabo welig wax ma fahmay asagu waa garta wixii baa ku dhex yaacaya midka cusub adoo kitaab bukhaari akhrisay midaad arbico noqon kartaa marka waxa weeye tasalsulkii waa laga tegey marka cilmigu su-aasha koowaad tasalsul waa leeyahay wax kastana way leeyihin waaya cilmiga xalaqaadka marka waa garanay een, halkuu ka bilaabanayo halkee ayuu ku dhammaanayaa oo ninka la leeyahay xalaqaadka waa dhammeeyey waa nin caalima Waa, ruux horta asagoo inuu isu wado waa- waa waa martabo Mhm.
martabona waa martabo arday iyo fadhinayo annaga waxaa naqaanay ruuxa markuu loo bilaabo kitaabada fiqiga oo kale Mhm.
kitaabka minhaajka ah oo afar rubac iyo ka kooban tawaabic shantaas weeye Mhm.
rubac cibaado la yidhaahdo iyo rubaca beeca iyo rubaca nikaaxa rubaca jaraxada iyo tawaabic Mhm.
oo lagu tilmaamo eh, faraa'isha wadeecada wasa- wa- wasa- wa- wasaayada howlahaasa laya tawaabic Mhm.
kuwa ruuxa markuu dhammeeyo waxaa loo akhriyaa xawaashida ama shuraaxda uu leeyahay mid ka mid a Mhm.
yaa loo akhriyaa sida ama waxaa loo raaciyaa sharaxa muqniga Mhm.
qole waxay u raaciyaan sharaxa nihaaya kuwana waxaa arday loo raacin jiray sharaxa tuxfaha loo raaciyaa Mhm.
halka hadduu gaaro ardayga asaas wada wax kale mudaalaca weye Mhm.
xalaqaad dambe waa uga dhammaatay saa sheekh noqonaya waa garta Ee, naxwada oo kale khudariga markuu dhammeeyo adaa is- wixii kale adaas wadi kara waayo kitaab kaloo ka sarreey lama aqooninba waa garta halkaasoo xalaqaadka ugu ekaa Ee, axaadiis oo kale ma badnaan jirin iyadu ma badnaan jirin Mhm.
iyadu hadduu arbiciin iyo eh, ka- abijawriya uu ka akhristo Mhm.
dee kitaabka lama haynin kolley meelaha soomaaliya laakiin ayaduna hadda waxaa ugu badan hadda waqtigan caaliga marayno umaasita hadduu dhammeeyo Mhm.
ruux intaa xalaqaad waa kuu fadhinaya umaasita mar hadduu dhammeeyo oo afartii sunanta ahayd iyo laba isciin ku dhammeeyo xalaqaad dambe asaas wada markaa ruuxa Mhm.
mudaalacaas wada Mhm.
marka een, luqada oo kale een, markii naxdan ka baxno balaaqada saddexda qayb waa la akhrin jiray oo saddexda qayb ama hadday tahay badiic iyo hadday tahay macaanigi haddii bayaankii waa la akhrin jiray asago saddex Waa waa gartay.
waa la dhammayn jiray Mhm.
meelaha hadduu gaaro ardaygu xalaqada waa ka gudbaa somalia waa ka gudbaa Mhm.
wuxuu u gudbaa mudaalaca unkaas asagoo mudaalacaysa markaas qofka asagaa iswadaya saas wadaya marka xalaqa waa uga dhamaatay waa ugu dhammaatay sidaan waa gartay Een, ma jiraan sheekhana xalaqaadka mustawo ama maraatib ay kala leeyihiin oo mathalan ardayda xalaqaadka een, ka qayb qaadanaysa ma maraatibay kala leeyihiin mustawo hoose mustawo dhexe mustawo sare jazaak allahu khayran warta warta way leeyihiin Mhm.
ardayga markuu sheekhanu waa laba mid inuu hadda wax aasaasahayo Mhm.
iyo inuu arda sheekhanu uu arday badan hore u lahaa waa gartay warta soomaaliya lama aqoonin ardaan leeyahay kitaab akhrinaya dhahayo kitaab akhrinaya Mhm.
oo xortiisa ugu yaraan horta bal kun iyo wixii ka yar boqolla ka badan waa gartay iyo ninba tabartii arday u dhexaysay xerta waa gartay markaas ninka ninka waa nin xalaqaad lahoo sheekha la dhihi jiray markaas waa gartay marka oo ka horna ka hor inta ka hor haddaa ardada konton iyo boqol iyo wixii ka yar ay tahay macnaha Wah.
un- waxaa tahay arday wax akhriyan baa tahay laakiin sheekh ma tihin waa gartay ardayda rigliga kuu fadhida waa inay horta boqol dhaafto waa kun gartay.
na ay meelaha cagcagayso waa gartay waa ardayda rigliga kitaabka fadhinaysa Mhm.
marka sheekhu wuxuu sameeyaa markuu rag badan kiciyo haddana uu kiciyo mustafaha koobaad ardayda koobaad Mhm.
waxaa iskale ardayda waaweyn baa ugu celisa Mhm.
sheekh wuxuu leeyahay hebel baa yimid arday baa timid ha lasoo dhiso waa Marka gartay nin fiqi u xisaabsan yahay nin naxwuu xisaabsan yahay nin luqadu xisaabsan yahay nin meel u xisaabsan yahay markaas waa gartay marka markuu soo dhiso kadib mustawaha al- dhexe iyo sare sheekha iskale markaas waa ayaa loo gudbinaya Mhm.
ardaygu marka intuu meelahan uusa xalaqaadka uu ku jiro aslan Mhm.
waa mustawaha hoose iyo mustawahan dhexe ee sare oo sheekha u wado Mhm.
iyo mustawaha hoose oo culimmadii dhexe Mhm.
ay wadaan Mhm.
laakiin ilaa uu mustawaha sare ka gaarayo nin madax banaanaan kara ma jiro Mhm.
ilaa uu kitaabadii loo- xalaqaadka la yaqaanay uu ninku dhammeeyo Mhm.
oo mar labaad lagu celiyo oo arday hoose la siiyo oo ardayda hoose ee mustawa hoose uu soo dhiso waa gartay markaasaa gobol loo diraa oo sheekhu uu diray wuxuu yidhi, aduu gobol hebel markaasaa la diraya yaa or meeshaas sheeqataa leeyahay marka ijaaza la siinaya ijaasa la siinaya Ha.
marka ninkaas wadankaas tegayaa xerra waa la raacinaya marka qaarkood la yidhaahdo rag xero cusub rag cusub rag ka mida Ha.
yaa loo asaasaya leeyahay konton nin ama soddon ninna kaxaysa leeyahay kax- raaca ninkaas marka halkaasuu sheekh halkaas tegaya marka intuu wataa u bilaaban yaa xalqad u noqonaysa waa gartay marka dalkan waa lala shiraa marka mustawahaas waa kala leeyahay Mhm.
mustawa kala leeyahay xagga waktiga ka waran xalaqaadka goormee lasoo xaadiraa oo duruustu ay bilaabataa intii laga warhayey goormeysa dhammaataa khayr allah ku siiyo horta tasiiraadka maanta yaalla oo masaajidan habeenkii nalal ku xidhan lama Mm.
aqoonin Mhm.
Een, xataa dowladda kacaanka way ku yarayd masaajidda nalalka way ku yaraayeen Mhm.
bahar la dhihi jiray taramagsi oo xogaa la bambeeyo oo yaa jiri jira meel qaarkaas marka xarkuban filayn Mhm, casharada marka waxay bilaaban jireen salaad subax kadib waagu marka iftiimo mhm.
ilaa iyo casarkii waa garta intaasay casharadu socon jireen Mhm, oo marka- xiriir ah oo xiriir ah Mhm, marka sheekha markuu saan sheegnay hadda xer badan uu leeyahay maalintii ugu yaraan afar dersi mhm, uu leeyahay sheekhu maalintii afar dersi ugu yaraan ayuu sheekhu akhriyaa mhm, oo naxwadoo kale xilli buu akhriyaa mhm, fiqiga xilli buu akhriyaa tafsiirka oo kale inkastoo soomaali ku badnaan jirin oo rabadaanka la akhrin jiray asaga oo aan waxli kale la akhrin jirin mhm.
rabadaanku iskaga badnaa laakiin labagal kitaab labagal ka yarin ma jirin waa garta marka naxwo labagala iyo fiqi labagala macnaa laba jera la akrin jira aa maalintii laba jeraa lagu celin jiray sheekhu celinaya waa garta fanni kasta marka waa jiraa marka een, xilligaasuu bilaaban jiray subaxdii ilaa casarka ku ekaa waay Mhm.
habeenkii dhal ma lahan jirin Mhm.
xertuna faynuus ay ku akhrisan jiray xaafadaha Kutu- kutubtana mutawafir ma ahayn sida maanta ay loo helayo ma ahayn jazaaka allahu khayran muslimi ma ahayn hadda een, soomaaliya ninka haysta een, labadan sharaxoo nihaayaha remli Mhm, iyo tuxfaha ibnu haytami labadaa sharax ee manhaajka ninka haysta mhm, waa nin wuxuu ahaa oo macnaa kitaabadii loo baahnoo dhahaysa wey mhm.
tafsiirka oo kale saawiga ood garanaysaan quraafinimadiisa iyo jumalka wasl waxay ka ka liita labadaa kitaab ninka haysta tafsiirkana ooma dhinaan jirin Mhm, xertu marka waxaa laga yaabaa xilliga hore hal kita- hal- hal- hal kitaab een, manhaaja mhm.
inuu ka dhexeeyo soddon nin soddon nin buu ka dhexeeya waa garta goormuu kugu soo aaday marka ardaygas inu ku celinayo wuu rabaa Mhm, marka saa iskaga fadhi waxaa laga yaabaa inuu nin ugu celinayo u dhegeysanayso oo ku kale u u dhegeysanayo inuu ku soo maraa laga yaabaa kitaab kaloo haddana lagu celinayo mhm.
ama adugu maalin kale ku soo maro maalin kale wedaa laga yaabaa waa garta noocaa way jirtay marka dhibkaasaa laga soo mara Aay, laakiin wixii todobaatan iyo todobadii wixii ka dambeeya oo adduunka loo baxay kitaabada way yimaadeen marka waa la gadan jiray laakiin ka hor dhibaata aan jirtay dhibaataa ka jirta Ah, waa garta waayahay En, cilmiga xalaqaadka sheekana en, isagoo ku socda tasalsul nidaami ah maanta en, way ku yaraadeen magaalooyinka loo doonan jiray cilmigaasi oo weli waxaa dhabahaasi hadda haya en, suufiyada keliya oo cilmiga xalaqaadka uu hadda ku dambeeyo maxaa u sabab ah inay dadkii kale ka tageen
waxaan is dhihi horta een, laba arrimood oo sabab u ah suufiyada saa sheegteen hadda way ka- laftooda ka sii tegayaan oo jaamacaday bilaabeen hadda waa garta xamar ka bilaabeen oo kismaayo ka badan soomaaliga oona suufi jaamacad way hadda bilaabeen waa garta jaamacaddu marka waxaa dadku ay bidahayaan Mhm, laba arrimood mhm, ninkan markuu xalaqaad yahay waa nin iska tawaaduc ku jira mhm.
inuu ismuujiyo ma ogola waa nin saahida waa nin cibaado badan waa garta laakiin ninka markuu jaamacad ka baxo wuxuu isleeyahay cilmigaaga waa intahaysay waa garta sababtuu shahaadadan ba haystaa ama ha yaqaan ama ha aqoonin Mhm, ha sii akhriya ama uu sii akhrin mhm.
baasha mar hadduu haysto waana taskiyu haystaa wey macnaha waa garta marka wadaad shariifa waxaa la war shariifow nin Mm.
cilmigu baratid shariif waxyaanu cilmi baran maayo waa garta oo maxaa dhacay shariif cilmi baran waxaan u baran lahay cilmi u baran lahay buyi Mhm, anigu haddaan wax bartana shariif dhaaf mahay buyi waa garta haddaan wax barta wax baranina Mhm, shariif waayi mahayo ummadda way xurmayn buyi soomaaliya mhm, marka mar haddii xurmadin aan haysto waxaana ii soo kordhinayn mhm, maxaa cilmi dhigsi wotay anu marka mhm, anu marka xabad baran maayo mhm, shahaado marka waa sidoo kale mar hadduu ruux shahaado haysto mhm, hadduu wax yaqaanana waa waa jaamici mhm, hadduusa waxba gerinina waa jaamici mhm, ilaa uu shahaado haysta maqbuul ha noqoto ha noqoto ma hadday raasib ahayn bas wey mhm, marka midda labaad wuxuu ku xisaabtamayaa meel intihaa ah meesha hadduu gaaro inuu shahaado qaadan doono mhm, magacaana uu yeelan doono mhm, marka waxaa weeye sheekhanaga wuxuu dhihi jiray weligaa ha noqonin mhm.
shakhsuduheed waa garta qofka hadduu xogaa yaqaano wardi iyo xogaa qur-aan u yaqaano Mhm, xooganna uu leeyahay qamiisna uu xidho mhm, soddoda maxaa ku dhihi sheekhii mhm, marka wuxuu na sheekhii ma joogaa iyo na sheekhii ma yimid dhihi mhm.
wuxuu yaqaanana ma leh waa garta marka wax barta eh sheekh soddoda noqon dhi jiray marka jaamacaddu waa sheekh soddoheed Mhm, marka ayadii oo meesha lacag lagu helayo ayadii oo magac lagu helayo mhm, iyadii oon la kontaroolaynin mhm, wax badanba marka shahaado haysataa marka mhm.
saasa marka meesha baashaasa gacanta ka bixisay waa garta marka xalaqaadka wax u yaraada ma dhihi karaa Mhm, waxaa la helay meel ka dhib yar mhm.
yaa la helay halkaasaa loo yaacay halkaasaa loo yaacay marka waa garta maantay en, jaamacado ayaa en, lagu daraaseeyaa cilmiga sharciga sheekhanaa maxay ku kala duwan yihiin midka xalaqaadka iyo midka jaamacadaha maxaa farqiga u dhexeeya waxaan dhihi karaa saddex qodob ama afar qodob oo u dhexeeyaan oo muhiima waa garta midda koobaad ardayga markuu dhiganayo ama dugsiga sare ama dugsiga dhexe ama maadooyinka o dhan ilaa jaamacad ilaa daraasat ulculya Mhm, uu gudbahayo mhm, ardaygaasu waxa weeye waxaa la leeyahay horta sanadkii waxbaa u qoran waa garta afartii sano saddexdii sano ee daraasa laba sano daraasa culyaa lixdii sano waxbaa qoran step step baa qoran waa garta marka waxaa muqarar ku ah ka soo qaad een, fiqi shaaficiya oo minhaaj oo kale ama Mhm, xanaabilo oo ibnu qudaama oo kale ah mhm, yaa muqarar ku ah soo ma mhm, ardigu marka sheekh macalinku fiirinhayaa baabka maadada u sahlan mhm, ayuu marka ardayga siinhayaa mhm, xalaqaadka marka waxaa lagu yaqaanaa sheekha geesuu ka bilaabay kitaabka min bidaaya ila nihaya ilaa nihaayo dhammayn luqa ahaan wixii ku jira qawaacid ahaan wixii ku jira cilmi ahaan wixii ku jira wixii khalad ku jira oo madbiciya ama shee- sheekh si kale loogu khaldamay wixii oo dhan oo faahfaahsan oo xabad ka marayn yuu ardaygu qadanaya ama jaamacaddu ardaygu wuxuu qadanaya meel kookooban Mhm, ayuu qaadanaya inta kale asaas wada meelaha dhow imtixaanada iyo meela yaro kooban baa la siinaya mhm, waxaa laga yaabaa marka waxaa muqarar ku ah bukhaarigii bukhaari waxaa laga yaabaa ardayga inuu ka qaatay kun xadiisiisuba mhm, kun xadii oon sharaxnayn waa garta sababto ar macalinku marka soo galo maadadan wuxuu leeyahay xilli koon buu leeyahay waa garta macallin kalaa daba taagan xiisadda kamana hormari karo kamana duwan laakiin sheekhanu markuu xalaqaad bixinayo Mhm, markuu fadhiisto ilaa waxaa leeyahay hal maado oo keliya ama hal masalo oo keliya inuu loo maamad haysto mhm, mid kale xilligu rabana u haysto mhm, suu raba u sharaxdo mhm, tan marka waxaa weeyaan cilmina dhammaystiran ma ah mhm, akhrintii baan dhammaystirnayn faahfaahintii misaan dhammaystirnayn aqoontii waxaan dhammaystirnayn macalinka laftiisa mhm, kitaabkan daraasaynaya yaan dhammaystirnayn mhm, marka waxaan leeyahay waxaa ka muhiimsan xalaqaadka sababto waxaa weeyaan mid waa middaasoo way ku kala duwan yihin waa garta kale waxay kala duwan yihin ninkan xalaqaadka ah meel buu fadhiyaa haween ma arko cid ma arko masaajidka ilahi buu fadhiyaa waa waa garta nin mutadayina oo salaadii jamaaca ku tukanaya Mhm, ama ardaygan nidaamiga dhiganhaya mhm, waba- m- manbacii cilmiga way kala tegahayaanba waa- salaadii jaamaca- eh, waxa waaye, jaamacaadkii masaajidii wixii way kala tegahayaanba mhm, dharkaasu xidhan hadduu rabo sarwaal buu xidhan mhm, hadduu waxba kaloo xidhan waaba nooc kaloo gelahayaaba mhm, kan laakiin masaajid ku jira wuxuu isku isqaamhaya nin ilaahay ka cabsanayo oo isdhowrahayo oo dee masaajidkan wuu wataa hawshiisa way wataa iltizaamkii diinada dhumay yaa yaa dhumay ay meesha dhumaysa Mhm, farqigaana runtii waa ku kala duwan yihin baan dhihi karaa waa garta farqiga kale waxaa way kala duwan yihin ardaygan xalaqaad dhiganaya markas waxba iga maqan buu leeyahay waa garta wuxuu aadi karaa oo kale sheekh kasta wax akhriyana wuu aadi karaa Mhm, kaasuu aadi kanuu aadi kanuu aadi kan laakiin meel ma aadi karo mhm, jaamacaddan ku qasban yahay intuu ku qasban yahay intaa uu ku koobay Aa, midda kale wuxuu ku xisabtamayaa inuu wakhti dhammayn doono shahaado u qaadan doono Mhm, hadduu qaatana bes ay u dhammaatay oo cilmigiisa uu meel ka gaadhay mhm, yuu aaminsan yahay mhm, kan xalaqaadle weliga waxba iga maqan buu leeyahay mhm, waa socdaa waa socdaa wuxuu raadinhayaa ninkaas wuxuu ka raadinayaa meel kasoo marhayaa gobollo kaluu aadi karaa meel kaluu aadi karaa waa ninkaas socdo kaloo meel wax u doonan kara mhm, oo socdo oo si lagu yaqaana islaamka rixlaad ku jiro oo kaloo meel aadahaya mhm, tan hataa dibadda xataa aado xalqaad aado meel uba fadhinaya mhm, so u gaadan u ka soo baxaya asagu mhm, marka wakti kale ma hayaba asagu xilli kale ma hayo mhm, midda kale maadada ninkan markuu jaamacad dhigan hayo maadooyin kale u qaataa mhm, oon ka baxsan mhm, luqooyin buu qaataa waxaa laga yaabaa inuu ingiriiski qaato luqooyin carabi u qaato waxaa laga yaabaa inuu xisaab qaato waxaa laga yaabaa inuu juqraafi qaato waxaa laga yaabaa ruuxan ardayga inuu qaataa laga jaamacad dhigta labaiyo toban maado mhm, oo kala gooniya oo qaar adduunya oo qaar aakhara oo laga yaaba mhm.
kan laakiin hal fanniba u go'aya ama laba fanni oo diin bas u go'aya ninkanu wixii oo wixii ka yar uu idqaaninaya oo itqaanaya marka Mhm, howlahaas kala duwan baan dhihi karaa waa garta marka hadda aan mar aan dib ugu noqdo kale een, culimmadii ka soo baxay jaamacadihii sacuudiga raabidada qaatay waxaa lagu kala qoray een, qaxootiyaashii soomaaliya waa garta ninku markuu xalaqaad hore lahaa kadibna uu jaamacaddii helo wuxuu noqonayaa nin maasha allahu ah Mhm, sida sheekh cabdinuur oo kale sheekh maxamed macalin oo kale waa la yaqaanaa waa culummada xalaqaadka wey sheekh yuusuf caldhuux oo kale waa la yaqaanaa mhm, waa nin laba dhinac ka dhisan laakiin nin aan xalaqaad soo marin jaamacad baa tiriye doctooro hadduu qaato mhm, waxbaa ka dhiman waa garta anigu waxaan garanayaa wadaad baa buluqtaa buluqa noo bilaabay waa garta Eh, markaan ahayn shucbooyinkii usrada oon xogaa dee suufiyadan aan ka irfaanaynin lakin waxbaan aqoonin Mhm, wuu noo bilaabi markuu beec geeyo runtii oday buuna asagoo kale meesha ka ahaa annagu de oday manaan aqoonin laakiin xawar buu soo ajir marka xawar buu ku xidhnaa marka mhm, wuxuu nagu imaan jiray marka markuu noo beec aan gaadhno mhm, kitaabku joojini xawar buu aaday xawar markuu aado mudduu maqnaa wuu soo noqoni wuu soo bilaabi mhm, annagu weliga waxaan ku jiraa bulqumaraamka oo de aad loo ictimaadi jiray markaas mhm, oo xarakada ay aad u ictimaadi jirtay markuu ka bilaabo dahaaradii ilaa beec baan ku istaagi jir intaas ku celin jiray marka markii dambe sheekh cabdiraxmaan baa sheekh anaga sheekh suufi ah yaa wax noo akhrin jira bilaabay buluuqii runtii wuu noo dhameeyey isaga hadduu yimidba wix horuu noo akhriyey iyo markii dambean ogaanayba eber buu ahaaba waa garta nin wax la socdaa ma ahayn waa garta marka ninku hadduu asoo isdhiso oo markuu jaco ka soo baxo xalaqaad ku daro oo marka hore xalaqaad u lahaa waa ninku waa waa sax laakiin aslan ninku markuu xalaqaad uu jaco soo marin waxbaa ka dhiman Mhm.
waxbaa ka ma dhiman dhammaystirna ma dhamaystir laakiin wuu dhaamaa Mhm.
nin xalaqaad aan soo marinoo jaamacad bas ku bilowday Mhm.
wuu dhaamaa laakiin waaba sheek kanu kolu minaajka wuxuu ku aqrin kara Mhm.
kanu af mooyaane wuxuu ku aqrin karo ma laha ma laha aslan waa garta markasta maadadan ay ku xidhantay xalaqaadka Mhm.
sida sheekh uthaymiin oo kale hadda xalaqaad buu lahaa oo soo maray oo marka waxbarashadiisa fiirisuu lahaa albaani oo kale wuxuu lahaa xalaqaad buu lahaa markii dambena mudaalac uu u badnaa oo ilaa konton sano oo kii jaamacadda ku jiray ee- ee- ku jiray maktabadii dimishqa Mhm.
ee daahiriyada ku jiray oo intaa baadha wax baadhahayay marka ninku markuu xalaqaadka soo maro waxaan dhihi karaa jaamacaddu way dhisay laakiin si kasta uu barfasar u yahan oo wax dhigahayo Mhm.
haddii xalaqaad ka maqan yihiin waxbanoo diina ka maqan markii Mhm.
diinta la daraasanya anugu maadooyinka kama hadlin laa waxba baa ka maqan waa garta marka n sheekh firin haddii su-aal kale aan u weecanno n maxay yihiin caqabadaha iyo khaladaadka ugu waaweyn ee dadka soomaaliyeed ka haysta inay cilmiga sharciga bartaan jazaaka allahu khayran waa arrin horta aad u fiican waxaa ka haysta horta shay kastaba ruuxeeda hirgeliya soomaalida markay qaadatay dowladdii waxaa la yidhaha madaxbannaanida oo aan madaxbannaan ahayn Mhm.
waxay la dagaalantay diinta islaamka Mhm.
waxayna toos u qaateen mabaadidii talyaaniga ay toos u qaadatay waa garta marka ardaygu markuu diinta ilaahay barto hadduu og yahay ixtiraam inuu ka helayo adduunye iyo aakhare ah Mhm.
wax uu wadi lahaa hadda boqor faysal kale sacuudiga jaamac azhar ka soo baxa Mhm.
uma ogolaan jirin inay wadamo kale ay intay do- ay wax u doontaan shahaadadooda ay Mhm.
mushaarka qaataan asaa u qori jiray waa garta marka haddii diinkii la qiimeeyo oo ardayga markuu ama jaamacad ka soo baxo diiniga ahayd shareecada kulli shariica ama uu xalaqaadkiisi dhammeeyo sheekhu noqdo Mhm.
biilkiisa iyo ixtiraamkiisa iyo hawsha dii la heli lahaa aqoon-yahan la dhihi lahaa diinta waa la baran lahaa Mhm.
ixtiraam bana yeelan lahayd Mhm.
laakiin diintu waxay ahayd mid aan ruuxii diinta yaqaana aan xataa aqoonyahanada ka mid ahayn hadda ardaygu markuu hadda jaamacadda uu kuliya shareecad dooranayo Mhm.
waa lala yaabi jira xataa Mhm.
midda kale markii hadda aan annaga dowladdii kacaanka jirnay Mhm.
ardaygu hadduu maada carabiya uu ama tarbiya diiniya uu boqolkiiba boqol keeno wa- Mm.
waxba ma lahayn haddaa ziira keento iyo boqolkiiba hadda waxba kuma kordhin jirin oo isku mid isku mid bay ahaa dowladdii kacaanka sabab wax qiibaa ma siin jirin Mhm.
macallinka ugu akhlaaqxun ayaa dhigi jiray Mhm.
macallimiinta ninka ugu akhlaaqxun baa dhigi jiray Mhm.
waktiga ugu qaanfursan ugu dambeeyana oo lagu aadinaya ah ardayda marka daaqadaha ka bixi jireen way dhuuban jireen wax kontarool ma lahayn macnaha wax kontarool ma lahayn marka waa la bahdilaan dhihi karraa marka waxaa keenay inay baran weydo adduunyada waxaa iska jecel marka wax barato Mhm.
inaad qiimeynna ku hesho lacagna ku hesho Mhm.
oo bulshadaadii oo kalena wax yaqaano waqti wax kaasii barato ay dhahdo Mhm.
haddaan macallimo ku helin haddaan bulshada ictiraaf ka helin waa laga tegey hadda waxba soo nooleeyeyba markii dambe een, hay-adihii xaramayn iyo hay-atul culya iyo intay qur-aan qaateenoo maxaa taqaanaa iyo oo diiniyinba Mhm.
yaba soomaalidu xataa markii dambe xataa bareefyada xamar iyo kulli waxa laga dhigay carabi Mhm.
yaa laga dhigay ninkastaba cunuga carabi wey hadda gaarisoo kale ardayga xoogaa diin yaqaanaaba ugu ronba kuwii jaamacadaha maadiga barta waa keeni waayeen waa garta marka waxaa keenay ninkii oon ixtiraam ka helaynin bulshada dhexdeedii waa wuxuu soo- uu la dhiman un waa garta marka wuuna ku markuu adduunka jiro ku rafaaday muddi ka qaatay Mhm.
wax u soo kordhinaysana sida shariifkaan sheegnoo kale Mhm.
ayay ahayd marka marka aqoonta diinta islaamkan waxaan ku lahayn soomaalida agtooda ixtiraam kuma lahayn ilaa hadda inta yara xertiya mooyaane iyo waddadii wax lagu baranayo oo ka khaldantay oo ka khaldantay ahay marka asbaabahaasa isbiirsaday yaas biirsaday waayahay n sheekh cabdiraxmaan culimmadeenna qayb ma ka tihiin khaladaadka een ardayda ka haysta barashada cilmiga sharciga idinka qudhiin
mayaan dhihi karaa anugu waa garta waxaan dhihi karaa isma intifaacaya runtii una istifaacayo ma ihi Mhm.
laakiin mayaan dhihi karaa sababta waxaa weye hadda mar waxay ahayd ruuxa keligiis u wado Mhm.
iyo mar aan maamul hadda leenahay islaami aan leenahay Mhm.
macanaa awooddii loo baahnaa xalaqaad iyo ixtiraam ma siino Mhm. marka culimmada qaybka ma ah waa isdifaacdeen waa waa isdifaacnay laakiin dad badanaa een culimmada qayb ka ah aaminsan Ah, waa suurtagal weeye in isdhahaan ninkanu aqoon ma leh marka usluubkii iyo tasalsulkii ma leh inuu dhaha ruuxa laga yaaba oo marka culimada ayadaa khaldan horta culimadu haddaan beriga hore culimada way kala cabsan jirtay waa garta ninku markuu aqoon leeyahay ninka kale inuu masalo sheego oo magaalada uu sheeg ka baqi jiray so hadda laakiin de wuu ka cilmi badan yahay mhm, marka haddii la niqaasho ama wax la galo wuxuu garanaya in meeshan uu ninkan u ersaagaya mhm, ninkii marka hadduu masaajid ka hadlo wax kasta uu sheego mhm, laga yaaba min baabil idaara ahaan inay maamul ahaan wax lagu qabsoo dhici kartaa mhm, amaa diiniga surab u hadlahaya mhm, sheekh kama cabsanhayo waa laba noosiban oo wada un ninkaas oo hawshiisa ah marka isma radin karaan oo Mm.
meesha waxaa ka jirta idaariya maamul baa ka jira marka waan dhihi karaa waxaa soo biiray meeshii loo baahnaa markuu maamul soo kordho xakamaynna waa inay la socotaa mhm, ninka wax bilaabahaya iyo fannigu bilaabahayo waa in ay dowladda islaam kontaroon tahay mhm, ninka muxaadarahaya waa inuu kontaroolaya nin taskiyo wato wax soo maro la yaqaana waa inuu yahay mhm, laakiin ninkas marka cuqaal intuu duubto wax hore uu ka hadlo mhm, maanta o dhan waxaa jirta marka masale iska walaahow ah mhm.
ninba hadda wuxuu dhahaya markaa masale ruuxu ka hadlo masalada waa waa saas buu leeyahy waa saas buu leeyahy marka markii dib laisku raacana inuu khaldayaa soo baxays Mhm, marka waxaan u arki jiray xataa culummada waaweyn markay masale isku qabsadaan mhm, inay xataa ay culummo kale intii loo yeelo ay niqaashaan iyaguna ay dhegeystaan wax ka qoraan kadibna hebel baa khaldan ay dhahaan waa garta ninku marku waa baqi jiray waa marka laftanada xaggaas haddii la fiiriyo tasiilaadkan gacanta loo sii daaya ninkasoo wadaada horta aslan waxaa mamnuuc ahaan jirtay xilligii hore Mhm, sheekh aan arday u imaanin oo ardayda tiro uu u baahan yahay aan gaadhin wax bilaaba qaladay mhm, marka kitaab bilaaba sheekhu bilaabahayo arday baa u imaanaysa mhm, meeqaatiin intaasaan nahay kaasaan rabnaa mhm, arday sheekh wuxuu ku bilaabahaya dalab wax ku bilaabi jiro mhm, haa dalab ma jiro masaajidkan bannaan yahaa xilligan bannaan yahaa ha lay cilaamin buu leeyahay mhm, bes dacwaduna waa u cilaaminaysa waa garta war kitaabka wadda maxaa weeye marka ninkan waxa weeyaan weliba waxa u badan marka hadda intuu sheekha xogaa qubuul haysta intuu wax ka bilaabo uu arday fiican helo Mhm, masaajidka wuxuu noqonaya inuu nin kasta wax ka bilaabo asaguna mhm, asagoo xertaa faraha badan arkaya war xerta nin baa ilaahay sabab oga dhakeensaday mhm.
or masaajid kale aad masaajid kale wax ka bilaab Ah, ma yeelahayo Mhm, wuu fiirin saacadan u fiirin wakti kaluu ka dhigan kitaab kale waa garta xertii marka way kala jabi waa garta weliba kitaabkan aad loo buunbuunin kitaab noocan oo sidan oo ah, khatar leeyahay waa waa- waa dib dhacday ma ruuxa leeyahay Mhm, xaggu aadi marka marka waan dhihi karaa culummada way badatay taa waa la dhihi karaa mhm.
Mm.
waaya marka en, annagoo taa ku jirna sheekhna culimadiina en, waxyaabaha laydinku eeday waxaa ka mid ah inaad gabteen en, dadkii diinta en, bartaan marka arrintaasi ma cilmi yari idin haysata miyaa oo dadkan hadda culimmada sheeganaya oo yacni haddii dib loogu laabto inaysan cilmi fara badan hayn mise adinka laftigiina en, dariiqii dadka wax lagu bari lahaa ayaa idiin saxneen oo aad ka beerteen labadaba waa garta waxaan dhihi karaa marka culummadaas waxay ka soo baxeen jaamacadihii sacuudiga Mhm.
laba meel bay la dagaalameen marka dagaal bay kula jireen ayagoo dagaashan bay yimaadeen waa garta luqada iyo naxwada iyo barnaamijka dagaal bay kula jireen waa garta waa quraafi ummadday dib ridi lahaayeen Mhm, ummadda waa in loo akhriya tafsiirka iyo xadiidka iyo siirada mhm, iyo caqiida halkaasay dheheen mhm, farin dhan baa meesha ka baxay marka mhm, heer waxay noqotay marka uu yidhaahdo ninka suufiga markuu arka ninkan oo wadaadku akhrinaya mhm.
in yidhaha sheekhow allaahu akbar waa mubdiyi khabare maxaa lagu goday
waa garta meeluu ka bilaabo garan maayo caamadiina waa ninkii yidhi kan alif ma ahaa kan alif ma ahaa ninka dharbaaxoo kale wey marka sidii Waa oo kale waxaa bilaabatay inay la daga waxay kaloo la dagaalameen fiqigii shaaficiyada Mhm, oo soomaalidu ay taqaanay mhm.
fiqigu xanaabilona garaynayna waa u keeneen waa loo soo waariday Mhm, meeshii marka waxaa ka baxay dacwadan salafiyada ah aqoon isku dhammaystiran ma helin oo weliba dee raggan hadda aan ka hadlaya dacwadeenna ah mhm, eh, salafiyada ama itixaadkii ama ma helin aqoon isku ma helin mhm.
saa darteed meeshii waxaa yimid aqoon darre marka way timid waa garta oo waa runtaa way timid xaa kale markaas ka ahaatee ninku intuu yaqaan ha wadee wadaadkii marka hadduu fil wilaayaad wax ka bilaabo Mhm, talan kitaab baa maanta la cilaamiyo caawa la akhriyay sooma mhm, xeer badan buu helay mhm.
subaxdii sheekha soo boodbaaliyey waa garta Ah, meel baa aadaysaa baa lii Mhm, cashirkii baa istaagay hal maalin baa la akhriyay wuu.
mhm, marka bisha gudaheeda sheekhu waa mar uu bilaaba iyo mar uu sii socdo sii wada mhm, marka sheekhanoo dhanna waa waa asaga aqoontiisii oo yar mhm.
midda kale waa asagii oon haysanin fursaddii fursaddii aan haysanin labadaa waxay kaliftay inaan meeshan akhris toos oo xalaqaad la yaqaana inaan dhicinba Mhm, wax isku xidhan ma leh mhm, marka kuwii hore iyo kuwa dambe waxaa leeyahay culimmadu tamkiin iyo fadhi toosa ma leh ama dano ha ahaadee meelaha loo kaxeeyo ama maamulahaan idaare meelaha loo kaxeeyo iyo aqoontii oon fadhinin ardayga haddaad intaad waxayso dhisto in haddaad ka dhisto waxaa laga yaabaa inuu xoogaa uu xatugta baqda xataa inta kale uu sugo waxyaabaha kale culimadiina laydinku eedeeya waxaa ka mid ah shee cabdiraxmaan in soddonkii sane ee lasoo dhaafay kutubtii la akhrin jiray uunbaa culummadu ku celiyaan haddii buluuqii tahay riyaadkii haddii tahay laakiin inaan hore loo socon oo kutubtii waaweyneyd iyo kutubtii kale ee musnadada iyo kutubtii kale ee akhrintoodii laga gaabiyey marka taa ma aqoon yaraa keenaysa oo in halkaa yar lagu laalaalaabto mise wax kalaa jira asal waa aqoon yari midda labaadee kale kuwa weyn hadda waa la akhriyaa runtii oo hadda umaasitaha waa la akhriyaa oo rag badanaa dhameeyey lixdan umaas rag badan baa dhameeyey umaasitaha waan ognahay fiqiga shaaficiyada min safiina ilaa minhaaj fi lxarakaat islaamiya shabaab rag baa ku dhameeyey oo weliba gobollaa lagu dhameeya gobollo rag ma gobollo xataa yaa ragooda ku wexiyeen laakiin nisba markii loo fiiriyo kitaabada waaweyn ama naxwada dhammaaday ama fiqigo dhammaaday ama xadiidko dhammaaday iyo ku yar ismaleh ismaleh marka markasa geel riti weyn oo dee uu leeyahay qurbac yaroo fara badanna oo hasha dhalaysa iyo midda dhashay iyo kulli wada dhiba waa jiraan orgi yaroo waali oo habeenkuna qayliyaa jira iyo orgi weyn marka waxaan riyaa kuwan way badan tahay waxaana badan kolba jiilka soo korahayaa badan ee yararka ah ninkan marka kolba jiil yar buu helaya aqoontan waa yar tahay jiil yaroo cusub oo sanadkaa u bilow sanad dambe intii kaba soo qaangaadhaysa hore aad haysatay weligaa marka ka yar sheekhan yarkaa waayi mahayo boqolaal soo koraysa waayi mahayo marka aqoon badanna ma jirto aqoonta waa yar tahay haddii gobolkaas laga heli lahaa nin maastaha iyo naxwada iyo fiqiga isla yaqaana de wuu bilaabi laha wuu dhammayn laha dhihi laha aqoonta waa yar tahay waayahay sidee lagu soo celin karaa sheekh cabdiraxmaan xalaqaadka cilmiga ee la baran jiray alxamdulilah maan dowlad baan haysanaa dowladdan baa soo celin karta kolba tixgelinta ay siiso yuu ku soo noqon karaa jaamacada hadda waa la asaasay waxbarasho hadda ayna haysanin soomaaliya kale waa haysanaa marka hadday sidan ay u soo celiso dugsi hoose dhexe sare xataa manhaj caadi baa loo samey xarakad u samaysa wi hore waa laga guuray sooma haddii marka xarakadu ahmiyaddii ay siiso way soo noqoni ardayga xalaqada ka soo baxay hadduu tixgelintii helayo iyo nidaamkii iyo imtixaanaadku helayo sheekhana uu tixgelintii uu helayo hadday soo noqoni waa garta hadday soo noqoni marka xarakada ku xidhan taas waa garta ardayga soomaaliga ah haddii uu dadaalo sheekhana ma gaari karaa darajada ijtihaadka
soomaali ma nin kastaa gaari kara ijtihaadku waa wax la gaaro tasiiradkan hadda waa sii batayoo may markaan fiirina hadda dariiqan wax ku baranno hay ma soomaalidu mujtahidiin ma noqon karaan horta mujtahid waxaa la yidhaahdaa markii nin waa inuu funuun badan yaqaano qur-aanka oo kale waa inuu yaqaano aayaat alaxkaam waa inuu yaqaano xadiis oo kale kitaabada waxay u dhigan tahay kuwa oo jaamica sunan masaaniid mucjam musnad adigu hawlahaas u dhisan tahay ninku marka xadiida waa inuu yaqaanaa meelaha u ka baaran kara iyo kitaabada sunanka ah oo fiqiga qora waa inuu yaqaanaa luqada xaggeeda waa inuu balaaqada wax ka yaqaanaa usabaxar wuxuu ku noqon naxwad waa inuu ka yaqaanaa sarfi waa inuu ka yaqaanaa usuuli fiqigi waa inuu yaqaanaa masalatu lijmac walkhilaaf waa inuu wax ka yaqaanaa ruux hadduu howlaha uu wax ka yaqaano mujtahid wuu noqon karaa marka mujtahid maanta sidaan ku soconno waxaan leenahay waa marka inoo muuqato xogaa waa dhib lakin wax fudud oo ruux ardaygu gaari kara laakiin dariiqeedii ma hayno dariiqeeda ma hayno lakin waa la gaari karaa waa gartay oo waddo xidhan ma aha waayahay ma jiraan sheekhana funuun aan baahi weyn loo qabin oo soomaalidu ay nafta iskaga qaadaan barashadeeda waase kuwee funuuntaasi
horta fanni aan dhib loo qabin ma jiro fanni kasta waa loo baahan yahay waa gartay waxbuu taraa laakiin xaddiisa yaan la dhaafinin baa yaa dhib noqonaysa naxwada oo kale sarfiga oo kale soomaalidu waxaa isku dayi jirta inay kor ka qabato xataa alfaadda sarfiga alfaadda khudariga ku qoran shuraaxda ibnu caqiil inay xifdo oo xaraf xaraf isku dayi jirta saxna ma ah waxaa laga ardayga inay toban sana ka qaadato ibdaa'i weeyaan marka uu yimaado ajruma loo bilaabaya jaaa zaydun horta jaaa macnaha waa yimid inuu fahmo yaa waxay ku qadanaysaa horta hal sano Mhm.
hal sano dibdhaca ku dhacay Waa- shareeca hal xaba kama yaqaano waa garta midka ruux ardayga waxaa leeyahay ilaa aad naxwo barato xadiidna ma baran kartid waa dembi tafsiirna ma baran kartid Mhm.
waad ku dembaabi xataa haddaad saxdo waa ku dembaaba leeyahay Mhm.
ruuxii marka tanuu nafta saaray marka daahista lagu daahaya luqada Mhm.
yaa dhib ahayd waa garta laakiin fanniga sabarishiisa loo baahnaa laakiin ku daahitaanka luqada ayaa soomaalida dibdhax ku dhigtay macnaha Mhm. in lagu Asan- xadgudbo Aahay.
Een, sheekh cabdiraxmaan een, fiqiga shaaficiga aad baa u taqaanaa waana daraasaysaa Een, soomaalidu siduu ku soo gaaray muxuuse kaga duwan yahay madaahibta kale yaase soomaaliya keenay fiqiga shaaficiga Wallaahi horta anigu wax badan kuuma dhaamo Een, waxaan- waayo taariikh u baahan taariikhna bidabdi lama hayo Mhm.
horta diinta islaamka soomaaliya goormay soo gaadha waa masalo Mhm.
fiqu shaaficiya soomaalida maxaa u badiyeen waa masalo weyn Mhm.
diinta islaamka nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu saxaabtii usoo diray etoobiya usoo jiroodeen Mhm.
siilac bay ka soo degeen si la sheego Mhm.
siilac waa soomaaliya waana meelihii imaaraad ay ka jir jireen islaamiga sida cadan iyo ay ka jir jireen Mhm.
Een, boqortooyadii uksum ee najaashi hogaaminayay yaana markaas siilac ka tirinaysa Mhm.
horta xilligaa soomaaliya waxaa soo gaadhay islaamkii Mhm.
laakiin markii dambe oo islaamka uu fiday oo khulafaau raashidiin cumar iyo ay fideen dadkan soomaaliya waxay ahaayeen geeska afrika ku yaaleen ganacsiga ugu badanna Mhm.
caalamka igala lahaa hindiya wayla lahaayeen een, carabta oo dhan wayla lahaayeen meeshan soqdarahda la yidhaahday yaa kala wareegahayd soomaalida marka ilkaha maroodiga iyo qalab badan iyo harkaha laga qaadan jiray Mhm.
marka waxay ahayd soomaalidu marka manbac tijaaray ahayd waa garta maadaama ay manbac tijaari nin kasta oo marka ama culimo ah ama u imaan jiray ayaguna way tegi jireen Mhm.
marka soomaali hor diintu mar hore ay qaadatay laakiin madhabka shaaficiga Mhm.
waxaan ognahay shaafici wuxuu dhashay boqol iyo kontonka minka jirda ay maraysa Mhm.
laba boqol iyo afartiin ugu dhintay Mhm.
wuxuu ku qaatay intiisa badan ciraaq buu ku qaatay sheekhu raxmatullahi caleyh Mhm.
waxaan u malinayaa boqol toba eh, boqol sagaashan iyo sagaalka miyad meelaha taqriiban ayuu masar usoo wareegay Mhm.
masar buu ku dhintay umkan uu ku alifay madhabka dambe ee jadiidkana lagu qaatay Mhm.
laba boqol iyo afar wixii ka dambeeyey sheekhu waa dhintay Mhm.
ee, muraadi iyo musani iyo raggaas hawsha sii inkastoo ragga qal- musani la xidhay oo la dilay markii dambe la dilay Mhm.
oo ciraaq intii loo musaafiray meelaha uu ku dhintay buweydi cafan marka een, calaa kulli xaal masar iyo soomaaliya calaaqaad bay lahayn Mhm.
gacankan hadda suweys ee qaahirla ma jirin waa dhexdu ku joogay soomaalida intay luqayso gacanka la wareegto Mhm.
iyo masar tegi jirtay xajka marka lug baa lagu aadi jiray Mhm.
oo gacanka hadda la- la isku bixiyo badda kale lagu daray ilaa badda hindiya badda cis lagu daray ma jirin waa garta marka madhabka marka shaaficiyadu wuxuu faafaan dhihi karaa markii jiradu saddex boqol ilaa afar boqol ay maraysay Mhm.
wadamada uu aad ugu faafay marka waxaa ka mid ahayd masar baa ka mid ahaa Mhm.
shaam baa ka mid ahayd sharqi afriqiya ka mid ahaa Mhm.
xilligaasuu marka soomaaliya maadaama sharqi afriqiya ay soomaali tahay Mhm.
badda cas iyo badda hindiyana ay haysato Mhm.
gacanka soo jirin xilligaan bay kolley iyo madhabka shaaficiyada xilligu intishaaray meel ugu horey ku intishaaray Mhm.
ayuu ahaa Mhm.
madhabaha kale waxbaa ka jiray laakiin waa uu ahaa madhabku Een, waxaa u masala kale madhabaha kale muxuu kaga duwan yahay miya Mhm.
horta waxaa jira waxa layaa usuul fiqi iyo qawaacid fiqi baa jira in la kala fahmaa loo baahan yahay waa garta usuul fiqi waa nin kasta madhabkan uu haysto Mhm.
adilada uu deliishanayo Mhm.
marka usuul fiqiga adiladaasa marka uu ka imaanaya ikhtilaaf fi lmadaahib Mhm.
ee wax kale uma dhexeeyaan Mhm.
hadda shaaficiyada oo kale adilada fiqiga waxay ka qaataa afar manbac bay ka qaataa Mhm.
qur-aanka way ka qaataan Mhm.
xadiidkana way ka qaataan Mhm.
ijmaacana way ka qaataan Mhm.
saxaabi war yidhi warkiisana uu khila- faafay lana khilaafinna Mhm.
way ka qaataan Mm.
ka shanaadna waa qiyaaska Mhm.
shantaa meelaan ahayn hadduu shaafici nin shaafici adilo ka qaato Mhm.
kitaabka waa khaldan mise waa khaldanta Mhm.
waa inuu qur-aan dhabar u saaraa waa inuu xadiid u saaraa xadiidku daciif u noqon karaa Mhm.
waa inuu saaraa ijmac waa inuu saaraa saxaabi warkii oo faafay waa shardi lana khilaafinna Mhm.
waa in ay dirishadaan tii kale waa qiyaaska Mhm.
madhabkan hadda maalikiyada oo kale Mhm.
isagu wuxuu ka qaataa toban iyo dhowr mister buu ka qaataa fiqiga Mhm.
afartanaad uu ka qaatay uu ka qaataa
waa ka midaysan waa yahay.
ka midaysan yihin Mhm.
qowlu ahlumadiina uu qaataa waxaa la yidhahda Mhm.
oo hadduu xataa xadiidku iyo qowlu ahlumadiina iskhilaafaan qowlu ahlumadiina xoog badan madhabka Mhm.
sharcu man qablina u qaataa dadka Waa.
nugu hore sharcigood maadaama diintuna ayna ka hadlin Mhm.
aynan ayidin mana ayidin mana burinin Mhm.
adilo waa qaataa Mhm.
waxaa ka mid ah sadan lidaraaci baa ka mid ah Mhm.
masalada haddii la socoto socoto ama dhib noo keentaa waa waa xugum Waa- waa uu ka waa.
qaataa waa garta wuxuu ka qaataa almasaalix almursala Mhm.
uu ka qaataa Mhm.
istixsaanku ka qaataa Mhm.
istisxaabku ka qaataa Mhm.
intaasoo marka dhowr iyo tobanbu ka qaataa Mhm.
M- xambeli oo kale ilaa sideed buu ka qaataa kuwan ka mid a Mhm.
dhowr iyo tobankan maalikiya sideed ka mid a Mhm.
ayuu asaga ka qaataa Mhm.
xanafiga kuu yimid asagoo afartii intii shaaficiyada uu la qabaa laakiin wuxuu ku daraa curfiga curfiga meesha aad ummadda ay ku dhaqanto Mhm.
lebsa sharcigaba Mhm.
marka curfigu ka qaataa saxaabtaasoo kale qowlkoodu ka qaataa marka asa- marka waxaa kala duwan marka usuusha adilada la adeegsado Mhm.
marka waxaan dhihi karaa sh- saddexda madhabahana runtii iyagaa sheekhs ku wada ah Mhm.
qadda xanafiga ugu weynaayo siddeetankii hijrada marka uu dhashay Mhm.
maalik asaa sheekha u she- la sheegaa Mhm.
shaafici oo kale maalik baa sheekh u ahaa Mhm.
weliba kitaabkiisa muwadaba uu aad u akhristay oo aad u xifdiyey Mhm.
waa kuu leeyahay marka bukhaari muslim ma jirin adduunka waxa kutub maanta yaalla qur-aanka markii laga reebo muwadaba ugu sixsan buu shaafici shaafici oo dhahaya Mhm.
ilaa sheekhiisu ahaa moogta Mhm.
axmed bin xambal waxaa sheekh u ahaa asa shaafici shaafici ah markii axmed bin xambal shaafici sheekh u ahaa shaaficina maalig ba u ahaa Mhm.
maaligna xaniifa u ahaa Mhm.
laakiin waxaa kala duwanaa meelaha usuusha laga qaadanayo Mhm.
marka usuusha haddaa fahanto masalada khilaafkooda garanaysa marka waxaa u dhexeeya usuusha ay ka qaataan adilada fiqiga Mhm.
taasaa kala duwaneed khilaafkoodu waa intaa waa intaa un haa Mhm. Een, sheekhana soomaalidu een, sidaa hore usoo sheegnay fiqiga shaaficiga aad bay u baran jirtay haddana waa barataa maxaa keenay soomaalida inay shaaficiyada madhabkooda ay ahmiyad gaara siiyaan oo madaahibta kalena ka tagaan horta midda koowaad madhabaha kale lama aqooninba waa garta hal kitaab oo qolo kale ay leedahay waddanka soomaaliya ma oolin Mhm.
saa darteed marka waxaad aqooninba Mhm.
hadii ma- Waa ka tegaysaa.
Ah, inaad magac aragto laga yaabaa kitaab aad akhrisan maalika aad aragto Mhm.
laakiin wax sheekh ruux maalikana ma arkaysid Mhm.
kitaab maalika maaliki ay qortana Mhm.
ma arkaysid waa garta saa darteed horta waxaa ugu wacnaaba oo xoga aan meesha iman ayagoon meeshii waxba oolinba Mhm.
hadda wadamada kale hadday jiri lahayd een, say u yaallaan makaatib hadday jiri lahayd dadku makaatibtay geli lahayn hal maktab soomaaliya kama jirin Mhm.
xataa meel kitaab lagu iibiyey ma jiri jirin Mhm.
oo kitaabo kale laga helo ma jirin waa garta taa way yeelaysaayo oo masale yeelaysa oo inay dadku ayna madabaha kale aqoonin Mhm.
way keenaysaa waana midda keentay runtii markay jaamacadihii la galay een, ardaygii jaamacadihii sacuudi galayna ay muqararkii uu fiqi xanaabilo noqday Mhm.
inuu ninku u maleeya inay diin tahayba Mhm.
u maleeya keentay ilaa mar dambe la fahmay in ruux waa fiqi iyo fiqi aniga hadda waxaan akhrin jiray kitaab waxaan akhrin jiray cumdu saaliga Mhm.
yaa akhrin jiray kismaayin ku akhrin jiray waa garta nin marka maktab la odhan jiray oo nin hadda khayr badnaa shookaan la odhan jirayoo raggii boosaaso guriga ay ku- galo ku duqeeyeen Mhm.
ragga hadda een, dhallinyaradii hadda xarakadan jihaadkii markuu bilaaban hayeen nin fiicna ah Mhm.
walaalkiis buu ahaa Mhm.
marka wuu soo ag fadhiisan jiray marka waa garta karabkii soo fadhiisan jiray kitaab wuxuu wataa marka fiqh ibnu qudaama oo xanaabila ah waa garta markaan ka soo baxo gacantu i qaban beertii boolis beertii een, jawaaqada hortii waan istaagayna wuxuu leeyahay maanta intaana waa isku waafaqdeen Mhm.
intaana waa ku khaldaneed Mhm.
madhab buu wataa ana madhab baan- waa laba madhab waxaan kala wadan waa garta laakiin madhabkiisa wuxuu u maleynaya inay tahay diin Mhm.
anugu marka- kiisu u tacasubaya ah, marka anugu waa arkay inuu ninkan qad ka dhacsan yahay Mhm.
hadduu ilaa bukhaari iyo muslim baa khaladad ilaa waxba aan lahayn moogta Mhm.
laakiin intaana waa ku saxnayd maanta Mhm.
marka waa u aamusay waa iska dahay Mhm.
waa tegey nairobi buu tegey asuu nairobi noogu imaan jiray runtii nairobi buu deganaa Mhm.
mar dambe uu soo laabta haddana Mhm.
waa ii yimid oo nin raalli ah weyniyo beriga waa kaa khaldana adna waad ii aamustay Mhm.
marka aniga fiqu ibnu qudaam waxay lahayd bi bukhaari oo kale ictimaadkiisa kale Mhm.
ilan fiqu xanaabila khaasa wataa oo mucayana Mhm.
adna fiqi mucayan marka waa adna waad iga aamustay bi Mhm.
marka waa yeelaysaa marka inaan horta midda koobaad madhabahaas Mhm.
oo noocaa way yeelaysay midda labaad fiqiga shaaficiya kitaabadiisana culimo taqaanana waa jireen Mhm.
kitaabadii u baahnaydna wuxuun wuxuun- wuxuun waa laga heli karay waa garta nin hadda lali jiray sheekh yuusuf xayle Mhm.
oo nin salafi ahaabaa wuxuu tegey soomaali galbeed Mhm.
marka bidcigaa la odhan jiray ninka khayr badan buu ahaa nin dagaalamana wuu ahaayoo qorigiisa aan dhigin laakiin nin salafi u ahaa waa xilli hore waa garta marka ragga waa markii culummadu nin baa yimid bidciyaa yimid markaasaa waxaa laga imaanaya gobolka goday waa waxaa leeyahy taariikh fulan waa la doodahaya halisku yimaado marka culimo godi jirta imaane kuwii qallaafa oo manbac ahaan jirtay soomaalida somaali galbeed meesha wax laga akhristo qallaafay ahaan jirtay culama somalia ay ka soo baxaan kuwii qallaafaa imaan kuwii dhagax buur baa imaan sagaalka gool baa laga imaanaya waa garta marka nin kasta rati nin hal rit- hal rita u raran kitaab wata hal riti wey yaa qaada waa garta ka ugu badan laba rita u raran waa garta xaluu sheekhi markii la isku yimid oo waqti la isku yimid oo xoolo la qalay yuu farta taagaale intaan warka bilaaban waa garta fatxubaariyaa haystay buu yidhi.
waa garta weligood fatxubaari meel maqal sheekhuna sacuudi ka yimid fatxubaari wataa Mhm.
fatxubaari mama naqaanaa lii ma dooday nebigu ma dooday nebigu ninaan fatxubaari haysanin Mhm.
ma doodin dadka intaa la belamay hal maraa la kala tegey waa garta ninkas kartigiis waxaa waaye ninkaas wuxuu wataa ramligii iyo tuxfaha ugu weyn Mhm.
minaa shuraaxdiisa ahayd ee Mm.
ugu weyn ma ogtahay kana toban majalada kana toban majalada waa wax waaweynba Mhm.
marka kuwaasaa ratiyada uh, buuxiya.
yaa buuxiyey fatxubaari mayna maqalba waa garta ninaan fatxubaari aqooni anu haysan la doodi maaye Eh, afasaxantiin buyi waa waa la kala tegey Mhm.
marka waa horta fiqiga shaaficida wuxuun baa laga midda labaad waxa weye sheekh waxaa yeelaysa fiqiga markuu barto sheekh buu noqonaya naagihuu meherin Mhm.
wixii la kala furay buu isku soo celin Mhm.
reerka buu u dhaawahayaa Mhm.
waa nin wax yaqaana waa garta oo dirbu markaa fiqiga shaafici ruux uu wax ka bartaba Mhm. waa Marka- nin caalima waa nin yar caalim ah oo ummadda ka sarreeya oo masale xalaal iyo xaraam u kala fahmaya Mhm.
xalaal iyo xaraam quraan baa xalaal xaraam fiqi ah Mhm.
oo taqliidkana Mhm.
yuu fahmaya marka wuu fahmaya waa garta wuxuu markaba awoodaa muddo kadib inuu dhaho kan waa xalaal kana waa xaaraan waa garta uu ummadda u sheego waa garta intaa ninkii sheeganay dee waa nin bele ka dhacday Mhm.
marka asagii xaggan ixtiraamkii iyo diintii iyo xogaa adduunya helahaya Mhm.
wixii la heli karo kitaabadan shaaficiyada ahaa fanniga kale iyo culimo iyo kitaab aan laga haynin Mhm.
taasaa keenta in madhab shaaficiya xoog Mhm.
la saaro
waaya ee sheekhana marka madaahibta afarta ah ee yaa u dhow een, xagga adilada
Eh, jazaaka allahu khayran horta annagu haddaan shaaficinahay madhabka xanaabilada madhab madax bannaan uma naqaan waxaan aaminsannahay inuu yahay madhab shaaficiya ka mid yahay waa garta waana marka hadda la buunbuuniyo waa ugu adil badan yahay la yidhahdo laba madhab marka waxay ku faafeen ayagu eh, awood iyo maamul bay heleen saas ku faafeen
waa garta Eh, madhabka saddexaad unta hadduu ku darmaday madhabkan ee maalikiyada oo runtii waqooyiga afrika ka jira inta badan saldane iyo awood buu helay dowladihii muraabidiintii iyo dowladuhu helay wuxuu helay bani madhabkan xanafiyada ana bakistan iyo afghanistan iyo asna iyo daaru soo maray markuu faafahayay laakiin labada madhabay kalama haysanin laakiin madhabkan xanaabilada wuxuu helay dowlad sacuudi marka dambe waa garta asagana qaab wilaayay iyo saldane iyo ku faafay marka shaaficiyada marka ma helin ilaa sulda hadda mehel weligii sulda ma helin asagu oo lama helin Ha- saasay taana waa faafta haddana waa faaftay oo galaba ku faaftay marka marka xagga nusuusta ah, xagga nusuusta marka markii la fiiriyo adilada ay masaa'ilka isku khilaafayaan ah, koley madhabka xanaabilada la sheegaa waayo madhabka xanaabila sheekhu markuu ciraaq joogay ee, madhabka qadiimka uu lahaa culimmadiisa afar nin baa ugu waaweyneyd axmed binu xambal sacfaraani iyo raggaas ugu weynaa afar nin baa ugu weyn abu thawr afar nin baa ugu weyneyd afartii marka waxaa ka mida axmed binu xambal ka mid a axmed marka madhabkiisa inta badan waa madhabkii qadiim ee sheekhiisa hore shaafici oo le- mas- masar usoo wareego jidid u qoray uu bedelay wax badan xaggii hore ah marka madhabka xanaabilada la yidhaahdaa oo la buubuuniyaa anugu le waxaa leeyahay waa madhabka shaaficiyaan leeyahay waa sababta waxaa weeyaan waa madhabka ugu kitaab badan wax madhab wax laga qoro xagga kutubada waa madhabka ugu kitaab badan waa madhabka aadan marna ka waayeynin masale kastay ku khaldan yihiin qayb ayagoo gara martay oo xaqa raacday aadan marna ka waayeyn Een, waa madhabka ugu yar adilada meel ay ka qaataan waa afar fan afar ka qaataan qur-aanka xadiid ijmaacii iyo qiyaaski iyo qowl saxaabi on la khilaafin qowl saxaabi on la khilaafin ijmaacu ka mid yahayba waa afar markaas wax yaroo kooban wey marka adilada meelaha wax ka marka qaadan masaadirtooda kooban yaaba koobanba waxaan leenahay marka markaa shaaficiyada weeye laakiin waa mustakafi ayu masale u baahato helaysa ayu kitaab u baahato helaysa marka markaasaan dhila anigu waaya ardayga doonaya ee sheekhana inuu barto een, fiqiga shaaficiga maxaad kula talin lahayd halkeesa een, ayuu ka bilaabaya cilmigaas
horta waxaan leenahay awalan markuu cilmigan la baranhayo waa inaad hesho sheekh multazim bidiini ah oon ummadda kalena kugu diraynin madhabaha kalena kugu diraynin madhabkana yaqaana waa garta marka waa inaad horta awalan raadsato Mhm.
waa midda laga maarmaanka ah.
Waa kan.
sheekh multasima oo ilaahay ka baqayo oo madhaba kale aan dacninaynin Mhm.
madhabkana aan kaaga dhigaynin diin sida nabciisi iyo towreed injiil aan kaaga dhigaynine Mhm.
inuu yahay wadaad khaldami kara saxnaan karana aqoonna u leh fannigan ama madhabkan aqoon u leh waa inuu yahay waxaan dhihi lahaa mid kale waxaan dhihi lahaa marka fiqigana awalan waa inaad ka bilaabataan kitaabada hoose sida safiinaha abushujaaca eh, cumdaha subadka yaaquutu nafiiska irshaadka minhaajka tembiiha beriga hore si imaanowi sheegayo kale Mhm.
eh, ragga markii wax loo bilaabayo fiqi shaaficiya Mhm.
wuxuu leeyahay afar shan kitaab baa loo akhrin jiray Mhm.
adduunka dhan shaaficiya meel joogaanba Mhm.
shantee hadda waa laga guuray Mhm.
waxaa ka mid ah mukhtasarka ee muzani Mhm.
yaa ka mid ahaa umka laga soo gaabiyey Mhm.
aad baa loo baran jiray sheekhu leeyahay Mhm.
labadan kitaab oo tambiiha iyo muhadabka Mhm.
oo abu isxaaq shiraas uu leeyahay Mhm.
aa la baran jiray Mhm.
Eh, labadan kitaab oo khazaali uu leeyahay wajiiska iyo wasiidka Mhm.
shantaa kitaab baa iyo asal u ah intaa xoog la saari jira Ah, markii dambe imaam nawowi uu- imaam nawowi isaa dhahaya markii dambe imaam nawowi uu wajiiskii uu gaabiyey oo minhaaj ku gaabiyey adduunka dadka jooga ee shaaficiyada minhaajka iyo xoogga saareen marka hadda marka minhaajkaasa asal u ah meesha ugu dambaysa waxaan leeyahay kitaaba hoos ka bilowda sheekh noocaana raasaan dhihi lahaa
waayahay een, gabagabadii een, kulankeena ayaan soo gaarnay sheekhana een, ugu dambayntii maxaad kula dardaarmaysaa ardayda jecel inay cilmiga sharciga bartaan Een, waa arrin fiican cilmiga barashiis waa waajib Mhm.
Ee, ruux yar iyo ruuxina waajib bay ku tahay Mhm.
Ee, talab alcilmi farida calaa kulli muslim cilmiga marka inaan doonanno waajib weye gaar ahaan shayga hadda ilaah inaan ku dhaqan uu naga rabo Mhm.
cilmigana waa waajib shay ilaah inaan ku dhaqan hadda uu naga rabo oo cilmiga dib loo dhigi karin ma jiraanba waxaa ka mid a masaa'isha caqiidaa ka mid a waa meesha maanta laska soo galay Mhm.
waxaan dhihi lahaa marka firaqa ugu badan waa meelahay ka yimaadaan ruuxu marka waa inuu hadduusan baranin masaladii caqiida ahayd iyo firiqi isla baranin Mhm.
dhib badan buu ku dhacayaa Mhm.
masaladana waxaa fahmi kartaa markii firiqa aad barato Mhm.
masaa'isha caqaayada hadda ugu waaweyn ee khilaafku ka bilowday kowda ugu horreysay Mhm.
masalatuul iimaan baa ka mid ahayd Mhm.
oo khawaarijtu ay gaaleeyaan mucaawiye marka dambena cali ay ku dareen Mhm.
marka dambena ummadda ay gaaleeyaan waxaa ka mid ah shiicadii soo baxday ayaguna aalu beytu rasuulilaahi iyo cali iyo ninkii garab mara ayaguna ay gaaleeyaan Mhm.
waa masalatu liimaan waxaa ka mid ahayd masalatu alqur'aan mas'aasha khilaaf oo ka dhacay Mhm.
oo hadda xataa ay ashaaciro qabta laba qur'aan baa jira Mhm.
Een, maaturidiyada iyo ashaaciro labadaba Mhm.
cibaarada kala duwan waxaa ka mid ah masalatu alqadar baa ka mid a Mhm.
waxaa ka mid a masalatu asmaa wasifaat Mhm.
ayaa ka mid a masaa'il marka shan ah ayaa ugu badnaa khilaafka firiqa ugu badan ay ka yimaadaan masalada khilaafadaa ka mid a Mhm.
oo yaa khilaafa iskale iyo waxay ka booday iyo maxay tahay iyo howlahaas yaa ka mid ahaa waxaan dhihi lahaa marka masaa'isha caqiidada haddaa laska rabaa haddaa laska rabaa Mhm.
masaalada salaada ruuxa haddaa laga rabaa soonka hadduu qaan gaaro waa laga rabaa sekada hadduu xiro waa laga rabaa naag hadduu guursan nikaax waa- masalada hadda inaad ku dhaqanto loo baahan yahay Mhm.
cilmida waa waajib Mhm.
waxaan dhihi lahaa marka cilmiga inaad heer salgadha ma ahee masalada cibaadada waxay ku saxan tahay Mhm.
iyo waxayna ku saxnay waa inaad barato Waa talan waxaa dhacay nabi alayh salaam agtiisa nin baa ku tukaday sujuudii rukuuda kuma ansaxin lakin wuu tukanaya ninka dabcan Mhm.
nabigu wuxuu yihi hadduu ninkan dhiman lahaa diinta nebi maxamed diinahayn buu ku dhiman lahaa Mhm.
waana tukanaya ninka ogow marka waxaa la ii sheegahayey eh, nin sudaana ii sheegahayey aduu magaalada Sudaan- salaada ka mid a baadiyan tagnay iyo dad baan u yeedhay waxaan ihi salaada nin baa nala tukaday maqribkii waxaan ku nidhi bi malagu baray salaada Waa gar- maybi meeqaa tukan intaasaan tukanayay haye bal maxaa ku tafaata akhri wuxuu yidhi bu iyaaka iyaaka iyo iyo erey kaluu sheegay buu Mhm.
bas faatixada waa dhameeyeyba alxamdulilah male arraxmaan arraxiim bisin male waxba male iyaaka iyo nastaciinu miyay ahayd mise mustaqiim bas waa dhameeyey Waa garta.
adixyada sheeg allah akbar allah akbar allah akbar wuu kaga baxay salaadii Mhm.
marka dee ninkaas kada ka waran muxuu noqonayaa waxaan dhihi lahaa marka cilmiga in la barto waajib wey Mhm.
haweenka ragga dumarka inay cilmiga bartaan waa waajib Mhm.
Eh, waa si guud haddana cilmiga inay heer fadwo laga gaadhana waa masala fardu kifaaya ah oo ummadda meesha degan nin wax u fadwo inay helaanna waa fardu kifaaya waa waajib kale haddii sheekhi la helana waa dembiga waa naga dhacaya haddii la waayana kulligan waa dembaabayna waa garta marka fardi walba cilmigu waajib ku yahay wax ku camalfali laha heer darajo sar in la gaadhana fardu kifaaya nagu yahay marka cilmiga in la barto waa waajib aan barana dhehla insha allahu tacaala ninka wax yaqaanana asna ummadda wax ha baro ikhlaasna ha naga noqdan insha allahu tacaala taasaan dhehla waa hagaag een, kaasi wuxuu ahaa sheekh cabdiraxmaan maxamed firin oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed oo maanta marti inoogu ahaa barnaamijkeenna andalus bodkasti intaa mid lamida barnaamij caynkaas oo kale aan ku kulmi doonno insha allahu tacaala waxaannu idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
نريد لحقنا صوتا سئمنا السير في الظلمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن